barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o ed ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
ramadaan wanaagsan idile ahaantiinba waa duhur salaasa ah bisha juunna waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda maanta ee duhurnimada waxaa ka mida waraysi aanu la yeelnay dhallinyarada iyaga ku haya in ay waddamada qurbaha u dhoofaan ee ku sugan magaalada nairobi miyaa waqti xaadirkan aan kula hadlayba anu maxaan ahay reero bufis baan ahay qolofkayga ma hadda aragtaa laakiin niyaddeeda iyo barnaamijkayga iyo waxa oo dhanba waxay waxay joogaan meel la dhaho maraykan meeqa sanaa islii ku nool waxaan ku noolaa muddo laba sana sababtoo ah markaan waxbarashadii soo dhammaynay wadankii shaqa ma laha dhallinyartii shaqa aburis looma samaynayo waa la iska taagtaaganya wax la qabanaya ma laha qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waayo aragnimada nolosha dhallinyarada miyiga ku nool maalintaan ugu hawsh badanay waa maalintaa dee aan gala raacee xoluga kallumaan ee kaliisha tahay xoluhuna sidoodaba kaliishii buu ugu hawlbadan yahay weliba geela kaliishii buu u hawlbadan yahay waana dee miyiga meeshuna magaaladao kale maaha ka hawl badan adgaaba kale dee tanna ka hawo wacanoo caanaa yaalo cadkiibaa yaalo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kadib markii britain ay go'aansatay inay ka baxdo ururka midowda yurub hogaamiyaasha qaaradda yurub ayaa haatan bilaabay inay iska xaal waraystaan habka ay u waajahayaan xidhiidhka cusub ee dhex mari kara britain hogaamiyaasha hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ayaa hadal ka jeedisay baarlamaanka dalka jarmalka waxayna sheegtay in kasta oo britain ay waayi doonto mudnaan badan oo ay ku dhex lahayd ururka haddana inay sii ahaan doonto saaxiib dhow oo ka mid a isbahaysiga nato waxay tilmaantay in britain ay noqon karto sida norway oo kale oo aan ku jirin ururka midowda yurub hase ahaatee fursad u hela inay ka qayb qaadato suuqa xorta ah ee uu ururkaasi leeyahay iyaga oo tixgeliya dhinaca isu socodka xorta ah ee midowda yurub heshiiska ku yahay
manyamaar ayaa diiday iskana riixday warbixinta maraykanka ee tahriiminta dadka ee ay doonayso dowladda maraykanka manyamaar inay ku darto heerka ugu hooseeya liiska wadamada lagu eedeynayo arrinkan manyamaar oo la dhigay iiraan dhankeeda ayaa warbixinta waxaa lagu sheegay sidoo kale kuuriyada waqooyi iyo suuriya iyaguna in ay dhinacyadaasi ugu daranay dhoofinta dadka tahriibka ay ka mid yihiin waxa ayna dowladdu ku macnaysay inay tani tahay arrin aada u khalada asbuucii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay sii daynayso warbixin sannad leedla ah oo ku salaysan sharci darrada tahriibka iyadoo la filayo in mayamaarna uu geli doono qeybaha ugu hooseeya warbixintaasi dadka lagu soo saaro
ramadaan wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington dhallinyaro badan ayaa nairobi u jooga in ay u dhoofaan waddamada qurbaha haddaba wariyaha v o a khadar maxamuud xareed oo booqday magaaladaas ayaa dhallinyarada qaarkood kala sheekaystay waayo aragnimadooda dhinaca dhoof sugista haddaba axmed cabdi aadan ayuu warays la yeeshay oo uu kula kulmay xaafadda islii dhallinyar isliimaan ka mid ahay miyaa waqti xaadirkan aan kula hadlayba anu maxaan ahay reero bufis baan ahay buufiskaad aad ugu jirtaa ha aad qolofkayga ma hadda aragtaa laakiin niyaddeeda iyo barnaamijkayga iyo waxa oo dhanba waxay waxay joogaan meel la dhaho maraykan meeqa sanaa islii ku noolay waxaan ku noolaa muddo laba sana marka labadaas sanaba buufiska ku hayay ha labadaas sana oo buufis ay hayay sababtoo ah markaan waxbarashadii soo dhammaynay wadankii shaqa ma laha dhallinyartii shaqa aburis looma samaynayo waa la iska taagtaaganya wax la qabanaya ma laha waxaa arkaysaa dhallinyarada kula maaragtay leefalka ayadoo maaragtay kaa tegaya maaragtay kugu soo noqonaya kuwa maaragtay soo lacag ay soo dirayaan baad maqlaysaa kuwa way soo socdaan baad maqlaysaa kuwa gurya caad bay dhisanayaan baad maqlaysaa kuwa waxaa arkaysaa gabdha maaragtay kaxaynaya kuwa gaariyaal caado qurqurx badan oo waxaa arkaysaa kala jiidan baysa u wataa kuwa waxay ku dhahayaan maaragtay waxaan ka shaqeeyaa xafiisyo walbaan ka shaqeeyaa baa lagu leeyahay kuwa waxaad maqlaysaa aniga waqti xaadirka maxaan jeclaan lahaa oon u socda hadduu ilaahay igu nabadgeliyo meel maraykan baan u socdaa marka insha allah hadda meeshaasaan u xidhanahay meel kale oo anfacaysa iyo meel kaloon maaragta aan ku nasanayaana ma jirto sidaad sheegtay waxbarashadii waad soo dhamaysay soo waan ma soo dhameeyey haa Ay, jaamacad- jaamacad ma dhamaysay?
jaamacad ma- may weli ma bilaabin Ay, laakiin iskuul saraan kasoo baxay ay.
iskuul sare haddaan kasoo baxay jaamacaddii waxay noqonaysaa haddaan laga joogo kharash badan iyo adduun badan baa kugu baxaya wax intaas intaas kaa xab- kaa caawinaya ama kaa bixinaya ma jirto marka danta waxay igu qabatay inaan maaragtay tahriibo inaan maaragtay meel uun meesha dhaanto oo nolol fiican inaan kasoo jeedsado qaab nooceed ku baxaysaa marka wallaahi qaab kasta oon isleeyahay maanta waad ku bixi kartaa Ay.
waan ku- waan ku dhaqaaqayaa soo lama socotid in dhalinyaro badan ay tahriibayeen oo ay ku dhimanayaan badaha iyo saxaraha si fiican Ay.
dhallinyaradaas wallaahi waa arrin inteeda leego taasna waa kuwaasi way tegeen Ay.
laakiin eh, ilaahay baa dee uun nawata annagana ku- si maaragtay kuwaas kale oo kuwa ka badbaaday way jiraan kuwa ku dhintay way jiraan kuwa maaragtay nin walba waxaa leeyahay calafkiisu mar unba qaaday baa leeyahay laakiin eh, maaragtay insha allah hadda hawshaasaan ku tala jirnaa maaragtay saaxiibada iyo dhalinyaro badan dhalinyarada qayr muxuu ahaa ayniga iyagoo kala midhan way wada socdaan Yaa isliib.
yaa isliib magaalada maaragtay waa meesha aragtid maaragtay fadhi ku dirka aragtid ba hadda waa wuxuu noqday fadhi ku dir maaragtay buufis buu noqday magacayga waxaa la yidhaha rooble cabdikariin waxaan ku noolahay magaalada nairobi Een, xaafadda isli niyoo aniga buufiska haddii aan ka hadlo macnaha een, horta waaqaca jira walaaladeen baa kasoo dhawaajiyay oo waxa weeyaan maadaama uu eh, kalifayo shaqala-aanta inta badan Een, haddaan nimika kasoo qaada tusaale ahaan oo kale nairobi dad baa ku yimaada ninka yimaada nairobi ama nin baa ka shaqaysan kari waaya laga yaaba ninkaasu wuxuu tagaa south africa oo kale south africa markuu tago ninkaasu ninna wuu ku ceeshaa ninna macnaha een, waxba kama dhex qaado uu beertuu galaa marka anigu waxaan dhihi lahaa dee wadamada qurbaha dadka waxay u doonayaan horta nolol bay raadinayaan Een, way dhacdaa rag ku ceesho oo macnaha een, intay sharciya ka qaataan een, mataqaanaa haddana sameeya in een, inay iyaguna lafahoodiina wax u anfacaan dadna wax siiyaan Se- laakiin inta badan de wadamada iminka adduunkii baa iska adkaaday dhalinyarta marka waxaan kula talin lahaa niyo de wadan la aaminaana ma jirto wadankii maanta do- dowladda soomaaliya iyo xaaladeeda waad ogtahay marka waxaan dhalinyarta kula talin lahaa meel kasta oo joogaan horta inuu ninku sameeyo macnaha een, isagaana isridi kara isagaana kor isku qaadi kara marka adiina tahriibka waxyaabahan lacagahan ay ku tahriibayaan faraha badan inay bal intay wax isku dardarsadaan ay dhalinyarta waxaan kula talin lahaa ay wax uun iyagu ay camal ku samaystaan waxa ugu badan ee dadka kaxaynayana ee ama wadamada qurbaha geynaya waa ruuxu isagoo macnaha aan haysan wax dee noloshiisiiba macnaha uuna nolol macnaha noloshiisii een maalmeedka ahaa uuna haysan marka waxaan dhihi lahaa niyo in dee in gacmo wada jir baax ku gooyaan soomaalida inay macnaha dhalinyartu wax isku darsadaan baan dhihi lahaa aniga.
kuwaasi waa qaar ka mid ah dhallinyarada ku sugan xaafadda isliya magaalada nairobi oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed xilli oo halkaasi booqday waxayna ka hadlayeen waayo aragnimadooda la xidhiidha dhinaca dhoofka
duhur wanaagsan meel walba iyo si kastood noo dhegaysanaysaan dhallinyarada miyiga ayaa waxa ay ku nool yihiin dadaal badan kuwaasoo xoolo raacata amaba dhaanka ka doona meelo aad u dhaadheer maxamuud maxamed ibraahim oo ah dhallinyarada miyiga ku nool ee geeljiraha ah ayaa xilli uu soo booqday laascaanood waxa uu u warramay wariyaha v o e da cabdikariim olol wuxuuna uga warramay noloshiisa miyiga maxamuud maxamed ibraahim waa wiil dhallinyaro oo ka mid a dhallinyarada xoolodhaqatada ee gobolka sool xilli aan la kulmay ayaa wuxuu iga sheekeeyey nolosha miyiga taalla iyo siyaabaha dhallinyaradu ay u nool yihiin iyo sida ay u raacaan xoolaha maxamuud ayaa waxa uu ka sheekeynayaa nolosha meertada ah ee dadka xoolodhaqatada gaar ahaan dhallinyarada dhanka xoola raacista oo guurka iyo sida dhallinyarada xilliyada colaaduhu ay u saameeyaan maxamuud ayaa sheekooyin fara badan aan kala sheekaystay sidoo kale waxaa iga warramay xilli uu yimid magaalada laascanood waxyaabihii uu ku arkay dhalinyaradu waxay ka sheekeynaysaa waxay qabanaysaa maalintii ninku hadduu horta dhalinyaradu waa sii kala xunta qayb waa iska tuula joogtaas oo iska qaybna xoolahooday raacdaa qaybi waa haasaawo tagtaayo gabdhahay doonataa meelay gabdha kala soo sheekaystaan qaybi dee waxay aadaa qaybo qaybo meel bay ku qoran tahay Een, qaybta ugu fiican waa kuwe waxaa ugu fiican ninka een, dee dantiisa wata xoolihiisana raacda een, iska dee xoola raaca demokarasi arigiisa iyo geelisa raacda ninkaa unbaa dee magaransa rimiyiga loogu qaatay loogu jeceliya
kaba soo qaada adigu een, markaad tahay nin dhallinyaraa qaabkee wax u qabataa iyo nolosha iyo sidaad u shaqaysid iyo bal iga sheekee anigu waxaan u shaqeeyaa subaxdii waxaan raacaa maalintii hog- maalin waxaan raacaa geela ha- duurka waan kasoo qada tagaa habeenkiina waa aadaa dabeetana habeenkina waa horseexdaa aroorta dambena waa raacaa maalinna magaaladan aadaa oo casarkan iskaga soo caraabaa daanuu jirina miimana qaylo dee haddii ilaahay badankeenu leeyahay aniga arrintooda wataa a- maalinna arigaan raacaa bal waxaad iga warantaa een, geela waad raacdaa adhiga waad raacdaa een, een, waxyaabaha een, hawsha faraha badan ee maadaamaad een, aada u yar tahay da-daadun yartahay bal iga sheekee maalintaan ugu hawsh badanay waa maalintaa dee aan gala raacee xooluhiga kallumaan ee kaliisha tahay xooluhuna sidoodaba kaliishii buu uga hawl badan yahay weliba geela kaliishii buu uga hawl badan yahay waana dee miyiga meeshuna magaaladan oo kale maaha ka hawl badan adilaabe kale dee tanna ka hawo wacanoo caanaa yaalo cadkii baa yaalo Een, maxaan dhacay dee tan waxaad mudayna ka yar hawo wacan tahay Een, markaad xoolaha la joogto maxaad ku madadaalin jirtayna ileen maantao dhan xooluhu een, waad daajinaysaa Een, bal iga waran qaabka aad waxaan ku madadaalan jiray waa shixi jiray mar waxaan aadayaa shaxdo shaxdan dee kuri dadka dhallinyarada la soo ciyaarayaa mar kuramboodan la dhacayaa mar dalab baan la dhacayaa mar shaxweyn baan la dhacayaa mar shaxyar baan la dhacayaa maalinta kale aan magaalada aado turug baan la dhacaynaa laadhuu baan ciyaaranaa Een, maxaan dhahay dee waxyaalahaasaan ciyaaraa dhallinyaradu isle maxay ku kaftamaan markay miyiga joogaan oo kale kaftanka iyo maaweelada iyo maxaa dhex mara sheekooyinka markay xoolaha ka yimaadaan oo kale maalintii oo dhan xoolaha la raacayo een, marka la yimaado een, eh, xerada geela ama gurigii la yimaado bal iga warantaa xeerada geela marka maalinta dhallinyarada waxay ku fitmata horta mar weyn legdamaysaa oo kan laga xoog weynaado waa lagu orinayaa waana qaabka ay horta kul legdamaa waa legdintaa ay mar way isdilaysaa mar waa la kala qabanayaa Een, waxyaalahaasi dee dhallinyaradu sidooda mar waa mar hadday doonaan mar waa kaftamayaan oo waa isdacayadaynayaanoo sida isugu dayacayadaynayaan anaa anaa anaa kaa adag iyo anigaa kaa xoogweyn iyo anigaa kaa fiican iyo anigaa kaa madaxsan iyo haddaad elbdareela soo gasho waa kaa babsinayaa iyo waxyaalahaasubay dhallinyarada ku dhaqantaa waa gartay markay kaftamayaan oo kale een, oo een, kaba soo qaad een, xerada laysugu yimaado geela maxaa laga sheekeeyaan waxyaabaha ugu badanee laga sheekeeya maxay tahay mar haddii doonaan heesaha geela qaadayaan oo dee muddo suu geel ugu heesi lahaa sidoo uu camal wen- uga- uga- siduu u caraabin lahaa siduu uga geli yaqaansan yahay mid siduu u geliga mursan yahay waxyaalahaas ka sheekeeyaan kaba soo qaad een, markaad xoolaha raacdo oo aad xoolaha la joogto een, biyaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay cunno qaabkaasoo kale iga waran geela markaad la joogto oo kale sida noloshaada ileen waad aragtay dadku waxay cunaan bay u baahan yihiin aroortii markaad guriga ka soo baxdo oo kale
waxaan u baahannahay oo la cunaa maalintii dee dee aroortii markuu quraacdo uu ha- maalintuu dhan gela soo duurkuu guriga imanayaa wuu qadaynayaa wuu ka tegayaa ama hadduu doonto xilliyada naqaa gee hadhuu yar buska qaaniyaa geelu hadhka xiganayaa Een, dee waxyaalahaas maalintuu ku noolyahay fiidkayna waa iska soo caraaminaya waa casheynaya soo ma jirto mareedan qadaba lahayn oo waxba lahayn bal iga waran oo cunto wax allaale wax een, la cuno
waxaan waxaa weeyaan maanta aan qadi jirin waa iska qadayaa oo iskaba qadaa duudan maalintaas fiidkii quraacda aroorta baa fiidkii cashada u xigaysaa geela maraan reer la socon baa jira oo uusan reeraha la jira oo geljiray bal iga warataa geeljiraha markuu yahay aroortii marka haddii gel laba nin hayso way ku maalintamayaan inba maalinba magaalada aadayaa aroortii wuxuu dhamayaa caano iyo xooga yaroo shaahu cabayaa caanana uska dhiganayaa duurkiibu cabayaa ama hadduu doono koob iyo tobanka habeenimo wuxuu cuna koob iyo tobanka kalaa xigta ile waa geeljire midka kalena maanta ceerku aadayaa fiidkiibu kiilo sonkora keenayaa iyo xoogaa magaranaysaa dee in yaroo kiilo sonkora in yaroo beriis
maxamuud maxamed ibraahim ayuu kaasi ahaa uu waramayay wariyaha iyaga magaalada laascaanood cabdikariim olol halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington qaybo kale oo ka mid a een, waraysigaasina way noo soo socdaan oo maalmaha soo socda iyo dhegeystayaashu ka bogan doonaan oo nolosha gaarka ah iyo waxyaaba badan oo kaga sheekeyn doona haatanna waxaan waxaan filaya ismaaciiloo markuu marinayay geela sida loogu heesiyo malaha waxaa kasoo boodi doonta sida geela baadiyaha loogu heeso dhallinyarada markay la joogaan ama ay xoolaha shubaayaan aad iyo aad aad iyo aad waa waxyaaba dadku aad ku xiiseeyaan bay ka mid tahay heesa howleedyada inay ka maqlaan afkooda aad iyo aad waxaan filayaa dad badani aad bay u sugayaan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaara welibana eh, waxaa dhacay shalayto iyo xalayba ciyaaro aad u xiisa badan oo dhegta ama dad badani ay daawanayeen oo waxyaaba badan iska bedeleen jamaal axmed cismaan ayaa wararkaasi inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno waxaa la soo gebagabeeyey kwaarafaynalaha kooxaha u soo gudbaya yuro iyadoo isla mar ahaantaasina wejigabax ay kala kulmeen waddamada sbain iyo ingiriiska in ay u soo gudbaan wareegga siddeedaad ama kwaarafaynalaha yuro waddanka sbain ayaa guuldaro naxdin badan kala kulmay xulka dalka talyaaniga iyadoo sbain oo sannadkan isku dayaysa inay difaacato koobkan ayaa waxaa kaga naxsaday guuldaro laba iyo waxba ah kooxda kubadda cagta dalka talyaaniga oo qaab ciyaareed wanaagsan sannadkan soo bandhigaya georgio jilini ayaa daqiiqadii saddex soddonaad u dhaliyay goolka koowaad xulka dalkaasi talyaaniga waxaase quusiyey xulka dalkaasi sbain oo isku dayeysay inay soo barajeeyaan goolkaasi daqiiqadii ugu dambeeyeyna goolka quusinta ka dhaliyay ciyaaryahan raziano pele oo ka dhigtay daqiiqadii sagaashanaad in ciyaaryahankaasi goolka uu dabadhaafiyo gool haye david d haye englandna waxa ay guuldaro naxdin badan kala kulantay xulka dalka iceland inkastoo ingiriisku gool uu ku hormaray ayaa haddana waxaa loogu bedelay laba gool oo deg deg ahi wayne rooney ayaa daqiiqadii afraad gool u dhaliyey kadib markii rigoore lagu galay ciyaaryahan rahiim starlin hase yeeshee waxaa barbareeyey ragnar sigadson daqiiqadii lixaad laba daqiiq kadib markii goolkaasi wayne rooney uu dhaliyey xulka dalka ingiriiska calbian siktharson ayaa goolka labaad u dhaliyey xulka dalka iceland oo daqiiqadii sagaaliyo tobanaadna goolkaasi uu dhaliyey taa oo ka dhigta ciyaarta in sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ku dhammaata laba gool iyo gool oo xulka dalkaasi iceland ay usoo gudbaan wareegga sideedaad markii ugu horreysay xulka dalkaasi iceland oo ah xul aad u yar wejigabaxaasi xulka dalka ingiriisku soo wajahay waxa ay sababtay inuu shaqada isaga tago tababaraha kooxda kubadda cagta ingiriiska roy hodson warbaahinta ingiriiska ayaa aad iyo aad ula yaabay guuldaradaasi naxdinta badan ee xulka dalka ingiriiska soo wajahday sidaa daraaddeed waxaa wareegga sideedaad usoo gudbay waddamada talyaaniga iceland jarmalka poland portugal wals iyo faransiiska waxaana wada ciyaari doona kulanka ugu soo horreeya poland iyo portugal iyadoo isla mar ahaantaasina wals iyo belgiumna ay dheeli doonaan faransiiska iyo iceland ayaa isku haday kulanka xiisaha badanse wuxuu yahay germany iyo italy dhinaca wararka goosgooska caalamiga haddii aynu eegnana diego maradona oo halyeygii hore ee ciyaaraha kubadda cagta dalkaasi argentina iyo madaxweynaha waddanka argentina mauricio marke ayaa labaduba ka hadlay ka tegitaankii ciyaaridda xulka dalkaasi argentina lionel messi oo dhowaantan ku dhawaaqay kadib markii uu ku guuldaraystay in afar sano oo faynalo u ciyaaray xulka dalka argentina lionel messi un koobku hogaamiyo lionel messi ayaa xaddii ciyaar ka dhacday gegada medlife ee magaalada new jersey ee waddanka maraykanka waxa ay ku guuldaraysteen in ay koobba amerika qaadaan iyadoo waddanka jili ay rigoorooyin kaga adkaatay xulka dalka argentina afar gool iyo labo messina waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii rigoorooyinka ka khasaaray xulka dalka argentina waxaase mauricio marki oo ah madaxweynaha waddanka argentina uu sheegay in uu doonayo in uu ka fekero go'aankaasi uu qaatay leonel messi isla mar ahaantaasina uu ka laabto waxa uu tilmaamay in argentina iyo ciyaartooy yaryarba ay ku xidhan yihiin leonel messi sidaa daraaddeedna uusan dhegaysanin dhallaacinta iyo waxyaabaha loo soo jeedinayo messi uu hore u sii wado u ciyaaridda xulka dalka argentina afhayeen u hadlay mauricio markia waxa uu tilmaamay inay ku hanwen yihiin in messi ay ka dhaadhiciyaan inuu ku soo laabto u ciyaaradda xulka dalka argentina twitterkiisa ayuu sidoo kale madaxweynaha waddanka argentina ku soo qoray inay aad iyo aad ugu faanayaan islaamar ahaantaasina ay la weyn tahay guusha iyo horumarada leonel messi uu xulka dalka argentina gaarsiinayo sidaa daraaddeedna uu doonayo inuu usii ciiro xulka dalka argentina diego maradonana waxa uu sheegay in ka tagitaanka xulka dalka argentina leonel messi ay tahay musiibo dadna ay doonayaan in musiibadaas ay dhacdo hase yeeshee waxa uu sheegay in loo baahan yahay in musiibooyinkaasi in ay dhicin oo leonel messina loo baahan yahay inuu usii ciyaaro xulka dalka argentina uusan ka fariisanin messi ayaa waxaa hore u soo tababaray diego armado maradona sannadii iyadoo markaasina argentina sidoo kale ay ku guuli daraystay in wax koob ay qaado dhegaystayaal xubintii cayaarahan halka inoo joogto
duhur wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana halkaad ka dhegaysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o eda jamaal axmed cusmaan ayaan nala socodsiinayay cabdifataax xaaji gooye waxa uu ku nool yahay magaalada boosaaso waxa uuna ka shaqaystaa dabaynta taleefoonada gacanta halkaasi ayuuna lacag ka sameeyaa wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayaana la sheekaystay cabdifataax xaaji gooye oo ka mid ah dhallinyarada ganacsiga yaryar ku leh gudaha magaalada boosaaso waxa uu iga warramay ganacsigiisa iyo weliba waxa uu qabto cabdifataax waxa uu ii sheegay inuu jaajgareeyo moobilada oo dadka marka suuqa ay joogaan moobeelkooda uu dabka ka dhaco oo xaruntiisa ay ka heli karaan sidoo kale waxa uu ii sheegay in uu xawilo lacagta biribeerka haddaba cabdifataax ayaan saaka ku booqday goobtiisa wuxuu iga warramay sheekadani yuusuf maxamuud yuusuf maxamuud yuusuf waan dhowey saaxiib waad ku mahadsan tahay bada v o n waa mahadsan tahay waayahay ee magaalada boosaaso ayaa ka shaqaysataa goobtan ganacsi ee ee baa ka shaqaysataa maxaad qabataa
sidaad u jeeda micnaha runtii meeshaasaan ka shaqaysta aniga waa goob ganacsi oo ah sanduuqadeena waxaan ku haystaa baranji bilibeerka xawila waxaan gadaa sigaarka waxaan gadaa biyaha haddii alxamdulilah rabbilcaalamiin waa biilka waan ka helaa alxamdulilah rabbilcaalamiin wallaahi caqabada badan waa iska jiraan marmar ma- marmar micnaha runtii waxaa dhacda in suuqxumo ay dhacdo oo ma garanaysa aad meeshii een, dee kolley waas garanaysa oo meel yaroo ma garanaysa haddii laisku celcelinaya waxaa weeye marka waa iska dhib badan tahay niyo duruufta een, runaantii een, waa iska joognaa micnaha alxamdulilah rabbil mar horta waa kulladana micnaha waxaa waye biilkii waa ka helnaa waa alxamdulilah rabbilcaalamiin een, laakiin niyo meel ee, lasii joogi kara maaha ha waxaan kaga dhuumanaa een, tahriibta iyo micnaha runtii waxyaabaha micnaha runtii ee dhibaatada keena ayaan ugu dhuumanaa halka micnaha runtii shaqada een, alxamdulilah aniga waa ku qanacsana goobta meesha hadda aan joogo run- runaantii yuusufow waan ku qanacsana saaxiib boqolkiiba boqol aad baan ugu qanacsana aniga waaya ee biribeerka xawishaa bal ka waran xawlaadda biribeerka seebaa u xawishaa Ee, waad garanaysaa bilibeerka goortii la xawilayo Een, waa hal dolar ee, nus dolar labaatan iyo shan senti baa u yar intaasaan xawilnaa anaga bilibeerka waa alxamdulilah bilibeerka een, markaad ku shubto micnaha runtii labaatan dolar laba dolar lacagaan ugu jirta aniga faa'iido ahaan Een, inta badan waxaa noo yimaada dhalinyarada soomaaliyeed oo ma garanaysaa een, waxyaabaha een, elect- een, qalabka casriga ay isticmaalo oo ma garanaysaa een, facebook iyo whatsappka iyo ma garanaysaa iyo een, dadka isticmaala ayaa noo yimaado hadii alxamdulilah rabbilcaalamiin boqolkiiba boqol waan ku fiican halkaas maasha allah waayahay goobtaada hadda waxaa yaalla moobilo badan baa yaalla iyo waxaa yaalla bateriyaal badan Mm, ma iibisaa mise ee, waa jaajgaraysaa inta badan waa jaajgarayaa yuusufow bateriyaasha aad arkayso waa dab- dabkaan geliyaa adi maalintii ugu yaraan markaan aan aan dibay waxaan dibayaa maalintii konton xaba ee bateriya iyo moobeella waan dibayaa maasha allah alxamdulilah halkaas micnaa runtii jaajarkaas aad baan ugu fiicannahay oo ku ladannahay Ee, waxaa kaleetoo jira een, waad arkaysaa waxaa kaleeto iibiya micnaa runtii guluubyadana iibiyaa waxaan iibiyaa oo kaleet micnaa runtii jaajaradii eerfoonadii wax walbaan iibiyaa dee alxamdulilah rabbilcaalamiin halkaa een, waa iskaga shaqaysanaa maasha allah kulli hadda waxaa nagu- nagu baaro nagu xumaada ma arkin dhalinyaro badan baa magaalada joogta dhalinyaro badan baa joogta magaalada oo shaqola'aan ka cabanaysa ee bal ka waran adiga ma jidhaa shaqa Eh, haa eh, inta badan shaqalaan waa jirtaa laakiin aniga kulli waxaan jeclaan lahaa eh, dalka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed bicna runtii waxaa jira een, shaqooyin horta laga mooyan alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaa kaleeto jira shirkadaha in ma garanaysaa eh, shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ah in ay dadka bicna runtii dhalinyarada ay daryeelno ma garanaysaa ay dhalinyarada ka aamusaan oo ee, dhalinyarada wax baratay runaantii in waxba la- waxba lama siiyo shaqo lama siiyo laakiin nin baadii joogo geel raacay ayaa la keenayaa meeshii micnaa runtii in adeeroo loo keenaa meesha kuwii kuwii aqoontan meesha ku babaasan yihiin marka waan ka xumahay wax taariibkeena waxaasa waxaasaa ka mid ah ciilkaas iyo rafaadka micnaa runtii hadda waxaan arkay nin aan saaxiibna aniga oo halkaa jooga oo runaantii een, aqoon fiican leh oo maasha allah ah Aa, waxaa weeye magaalada shaqo ka waayey Een, hadda wuxuu cunayaa een, oo danta ay ku qasabtay een, qaadkii iyo sigaarkii waayo ugu dambayntii dhalinyaro badan baa ku dhagaysanaysa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee dhalinyarada maxaa odhan lahayd ugu dambayntii Ee, dhallinyaradani waxaan sheegayaa in ay waddankooda ka shaqaystaan ay joogaan beeraa jira lafasha waxyaalo badan baa jira Een, waxaan dhihi lahaa kulley aniga iska dulqaata iska jooga intii ee, dowlad een, laga helaya dowlad soomaaliyeed oo micnaha runaantii waddanka oo dhan xasilis laga helaya iska jooga iska dulqaata baan dhihi lahaa aniga waa mahadsan adaan mudan yuusuf cabdifataax oo aad dhegaysanaysaan dhegaystayaal waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ganacsiga ku leh magaalada boosaaso gaar ahaan ganacsiga aadka u yaryar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada farag ku tiriska ah ee shaqadani ku qanacsan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag haatanna waxaa la soo gaaray qaybihii dambe idaacadda bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa ismaaciil aan ka codsado mid iyo labo mahadsanid sahra kadib markii britain ay go-aansatay inay ka baxdo ururka midooda yurub hogaamiyaasha qaaradda yurub ayaa haatan bilaabay inay iska xaal waraystaan habka ay u waajahayaan xidhiidhka cusub ee dhex mari kara dalka britain hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ayaa maanta hadal ka jeedisay baarlamaanka dalka jarmalka waxayna sheegtay inkastoo britain ay waayi doonto mudnaan badan oo ay ku dhex lahayd ururka haddana in ay sii ahaan doonto saaxiib dhow oo ka mid a isbahaysiga nato waxayna tilmaantay in britain ay noqon karto sida norway oo kale oo aan ku jirin ururka midooda yurub hase ahaatee hesha fursadda inay ka qayb qasho suuqa xorta ah ee ururkaasi leedi leeyahay iyada oo norway ay tixgeliso dhinaca issocodka xorta ah ee midooda yurub uu heshiiska ku yahay dalka myanmar ayaa isaguna diiday in ay ama diiday oo iska riixay eed warbixinta ku xusan eedo ku xusan warbixinta tahriibinta dadka ay doonayso dowladda maraykanku inay mayanmar ku darto heerka ugu hooseeya liiska wadamada lagu eedeynayo arrintan mayanmar oo la dhigay oo la barbar dhigay iiraan ama la dhigay iiraan dalka labaad ee ku xiga xagga warbixinta iyo kuuriyada waqooyi iyo syriya oo iyaguna ku jira dhinacyada ugu daran ee lagu eedeeyey dhoofinta dadka tahriibka tahriib doonka ah waxa ay dowladdu ku macnaysay inay tahay wax arrin khalada waa tahay waad mahadsan tahay ismaaciil bal markana mid ka mid a qasaa'iqii nabi ammaan een ugu talagalna dhegaystayaasha
xurmada lahayd ummad yahay xisaabtamo xerarkii islaamkiiho xabiibkeen siduu yidhi cadisyaduna wariyeen xuska soonku haya oo haya oo xuska soonku haya oo wa bishii xurmada lahayd ummad yahay xisaabtamo xerarkii islaamkiiho xabiibkeen siduu yidhi xadisyaduna wariyeen xuska soonku haya oo haya oo xuska soonku haya oo iska xira anfacada ila xaya cali salaax ay xuluusho xalaalooda luqmaduna iska xira anfacada ila xaya cali salaax dhatu ay xuluusho xalaalooda luqmaduna
qasiidadaasina waxay gebagaba u tahay idaacaddaydii duhurnimo sahare cabdi axmed iyaanoo ismaaciil xuseen furjir ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa ramadaan kariim
iska reeb xumaanta xidhigkii abeen iyo halla xooji digrigo cusulaabta ku hayo ku hayo cusulaabta ku hayo bishii laysla xireen ummad yahay xusuusto iska reeb dhammaanta oo